barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
dhegaystayaal waa isniin bisha juulayna waa afar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyo maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a u diyaargarowga ciidda iyo sida ay saamayn ugu yeelato shaqa abuurka dhallinyarada dadku inta kaalin uma isma qurxiyaan laakiinse markay arkaan iidoo soo dhow qof walba wuu isqurxliyaa dhallinyadoo dhan baa nugu soo biirta dhallinyadoo dhan baa nugu soo biirta maxaan dhahay si wacan bay u wada jirtaan qurux badan moogta aniga lafteeda waxaan ahay dadka aan markii hore maan joogin meesha iiddaa soo socotaan dabcan inaan ka faa'iisto shaqaalaha ku soo biiray baa aan doonaya ka faa'iista moogtahay saddexda cashar sidaan shaqo ugu sameeya meesha
waxaa kaloo oaannu idiin haynaa sheekooyinkaasi iyo qodobo kale waxaadna kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada iyo maanta sidoo kalena waxaad maqli doontaan sida looga diyaargaroobayo magaalada boosaaso waa alaabaha kuwaalitino hadda timid wey oo cusub wixii hore waa wixii hore quwa bay soomaalidu tirahdaan wax hore waa laga baxay wax hore lama qaato mar haddii ciid la joogo iyo waxa weeye yowmulfarax waxa weeye bulshada waxaan ugu talagalnay oonu u keennay waa alaab cusub oo hadda timida wey waa alaab cusub hadda timiday qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaase dhegaystayaal intaaba ka soo horrayn doonaa
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan boqol iyo labaataboqol iyo laba iyo afartan qof ay ku dhinteen weerarkii shalay ka dhacay magaalada baqdaad halkaas oo gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa lala eegtay suuq aad u mashquul badan oo laga dukaamaysto ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas iyaga oo sheegay inay bartilmaamidsanayeen shiicada weerarkan oo ahaa kii ugu xumaa sanadkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan boqol iyo lix iyo siddeetan qof ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa xus u samaysa maanto isniina labaatankii qof iyo labadii sargaal ee booliska ahaa ee lagu dilay maqaayad ku taala dalka bangaladesh kadib markii kooxo hubaysana ay gudaha u galeen oo ay la wareegeen maqaayadaasi goobta xuska ayaa waxaa la keenay calamada dalalka ay u kala dhasheen dadkii goobtaasi ku dhintay iyadoo ay goobjoogna ka ahaayeen safiirada dalalka indiya talyaaniga jabaan iyo maraykanka haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka bangaladesh ayaa la hadashay qoysaskii dadkoodu ay ku dhinteen weerarkaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal iyo ramadaan kariim idil ahaantiinba ciiddiina way nagu soo fool leedahay oo dee waa maalmahan foodda inagu soo haya markaas saas deegaano badan oo soomaalidana dee waa u diyaargarowgii falastiin ee dhinaca ciidda ismaaciilo adigu adoo yaraa malaha ka timid soomaaliya waxaa la samayn jiray cilaanaa la saaran jiray timahaa la jaran jiray dumarkaasi ugu shaqo badnaa oo macmacaanka iyo waxa la cunayo ramadaantiina waa ka shaqaynayaan macmacaankii iyo howlihii kalena waa ka shaqeynayaan ragga waxay kusoo hartaa un inay lacagta yar keenaan iyo timo jarashada waxaan filayaa falastiinay horta qurba joog baad iga dhigtay markaad tiradoo yar baad ka timi sidii qof in badan halkan jooga aad iga dhigtay laakiin xilligan oo kalena wax badan ba dadku aad uga xasuutaa dhinaca dukaamaysiga wax iibsiga caruurtii suuqa la geenayo cilaan saarashadaasaan meesha ka madhnayn dad badanba laakiin dhaqdhaqaaq waa iyo guryaha weliba dumarka qaar a guryaha bedelaa daahiyada bedelaa howlo badanaa socda ismaa howlo badanaa socda marka magaalada laascaanood oo kale wariyaha v o cabdikariin olol ayaa wuxuu booqday tusaale ahaan goobaha timajarayaasha marka dhalinyaro cusub baa lagu soo biiriyaa oo dhalinyaradii hore caawisa marka dad badan baa dakhli ka helaa wadanka waxaa la dhahaa marka ay jiraan maraykanka munaasabadaha christmaska oo kale iyo fasaxyada iyo afarta juulaay iyo shaqaale cusubay dukaamadu qaataan si dadka macaamiisha ah loo raaligeliya laakiin markay dhammaato shaqooyinkaas meesha waa ka baxaan waa shaqooyin ku meel gaara waa shaqooyinkaas oo kale marka warbixintan ayuu ku eegaya
guud ahaan deegaano badan oo ka mid ah kuwa soomaalidu degta ayaa waxaa looga diyaargaroobayaa maalinta ciidulfidriga ah diyaargarowgaasi uu fursad u abuuraa dad fara badan oo siyaabo kala duwan uga shaqaysta dadkaas ayaa waxaa ka mid a dhalinyarada sida weyn u haysta goobaha lagu qurxiya dhalinyarada ay timahana ka jartaan kuwaasoo noloshooda ay ku tiirsan tahay xirfadaasi ayna ku maareeyaan qaarkood noloshooda qoysas fara badan oo ka mida kuwa ay usoo shaqo tagaan dhallinyarada ka shaqaysata goobaha dhallinyaradu ay isku qurxiyaan magaalada laascanood ayaa waxaa ku soo biira xilligaas oo kale dhallinyaro aan iyagu horey fursad shaqo u haynin fursadna ka dhigtaa maalmaha loo diyaargaroobaya ciidda si ay ugu soo biiraan saaxiibadood qaar ka mida dhallinyaradaasi oo aan kula sheekaystay goobahooda shaqada ayaa waxay iga warrameen siyaabaha ay u shaqaystaan iyo saaxiibada kale ee ku soo biira saddexda casho ee shaqada xawliga ay ka jirto guud ahaan magaalada laascanood iyaguna ay qayb ka yihiin dadka fursaddaasi doonaya inay ka faa'iidaystaan maalintu ciiddu dhammaatana ay doonaan inay dadka si weyn ula farxaan bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaan ahay kasiim maxamed salaad dee iiddan waan ku faraxsannahay alxamdulillahi rabbil caalamiin marka waxaan leenahay dee ilaahay iiddan iideeda dee ilaahay caafimaad qabaan u gaarsiiye xilliga shaqada ayaan ciidda oo kale bal qaabka idiin tahay iyo dhanka dakhliga iyo bal iga sheekeen wallahi iidda dee wax wanaagsan baa naga soo gala iiddan waan ku faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dee alxamdulillahi rabbil caalamiin baan leenahay wax wanaagsan oo naga soo galaan mahiraddan oo kale imse qof baa kaga shaqaysaana ciidda oo kale bal iga war dee xilliga iidda oo kale dee shaqaaluhu aad buu badan yahay gowdhe dee markii hore waxaa naga yaabaa inaan saddex iyo afar ku sheegna laakiin hadda ilaa toddoba ilaa sideed baan ku joognaa dee shaqaaluhu soo batay shaqada way badatay aad iyo aad bay garanaysaa u kala socotaa meeradda haye magacaa jacala leeyahay waxaad iga warantaa jaac fursaddan dhallinyarada een- een goobahan haysata iyo siday uga faa'iidaystaan xilliga ciidda iyo dhallinyarada isqurxinaysa bal iga waran wallaahi een, een, dee xu- dad- dadku inta kaagan uma een, isma qurxiyaan laakiinse markay arkaan iidoo soo dhow qof walba wuu isqurxliyaa dhallinyadoo dhan baa nugu soo biirta dhallinyadoo dhan baa nugu soo biirta een, maxaan dhahay si wacan bay u wada jirtaan qurux badan moogta Een, aniga lafteeda waxaan ahay dadka aan markii hore maan joogin meesha laga soo- iidaa soo socotaan dabcan inaan ka faa'iisto shaqaalaha ku soo biiray baan doonaya ka faa'iista moogta een, sa- saddexda cash saan shaqo ugu sameeya meesha aad iyo aad bay dhallinyarada iyo shaqadu waxba aad bay u waceen alxamdulillahi rabbil caalamiin marka inta ka horeysa suuqaad iska joogtaa laakiin waxaad saddexda casho ee ugu dambeysa aad kaga faa'iidaysataa si aad dhallinyarada kale aad ula shaqaysan lahayd adiguna aad dakhli uga samaysan lahayd haa waxaan ugu saddexa casho saddexa een, iida ka hadhay waxaan ugu soo biiray meeshta inaan dakhli meesha usoo saaro anna aan shaqaysto dhallinyaradana si wacan ugu shaqeeyo ka waran een, maxay jecel yihiin dhallinyarada idiin timaada inaad timaha ugu jirtaan qaafba waa nooca qaabka waxaan jecel lahay waxay jecel yihiin iyagu de qofba waa fikrad gaar wataa moogtaha marka anaa waxay jecel yihiin in een, ay dee dhaqankan cusube een, wanaag ay iyagu jecel yihiin in loogu jaro annaguna waxaan nahay dee een, sidii qof walba sidii iyagu rabaan baan annaguna ugu shaqaynaa
magaca een, faysal qadaraadeen Faysal, waxaad iga warantaa shaqo abuurkan iyo xilliga ciidda iyo qaabkaad timaha u jiraysaan iyo fursadda idiin soo kordhiso xagga dakhligiinna maadaama niman dhallinyaro aad tihiin noloshooduna ay ku tiirsantahay jeceshihiin inaad shaqaysataan waxa weeye nolosheeda aanu shaqaysano waxa iidan waa iid iska wanaagsan markaa dadku waxay joonayaan kolba nashqad loogu xiro far iyo magaranaysa qofku yara high school shub may fahanta markaa way wanaagsantay iidu dadku waa isku dooq maaha waa kala dooq shaqaalahan kusoo biira baan hay may fahanta saddexdaa cishaan isleeya ka faa'iidayso marka saddexda cisho ee ciidda marka adiga waxay ku tahay fursad inaad dhallinyarada kale goobaha haysata aad u timaado oo aad la shaqaysto haa yes waxay tahay saddexdaa cisho inaan fursadaan ka faa'iidaysto jaanis ayaan ka faa'iidaysto oon rayso may fahanta saddexdaa cisho inaan ka faa'iidaysto markaa saddexdaa cisho inaan ka faa'iidaysto bay tahay markaa dakhliguna waa iska wanaagsay shaqaduna waa iska wanaagsantay dhallinyartuna aad bay u xirataa oo nashqado badan bay ku xirataa oo far kala nooca far isku dhex jirta dhowr nooc may fahanta markaa shaqadu waa iska wanaagsantay waa oren marka shaqadaada si weyn baad ugu faraxsantay haa si weyn baan ugu faraxsanahay yes mustaqbalka maxaa rajaynaysa mustaqbalka waxaan rajeynayaa dee powerlife inaan dee anugu isbedel dee meelaan furto yes والله ما شاء الله وناكسنه الحمد لله shaqada iyo iyo fursaddan aad ka helaysaan eh, em, farxaddan lagu jiro
ما شاء الله الحمد لله رب العالمين شقيدو aad buu wanaagsan tahay 24 hour la waan shaqeeyaa mar kastaba iyo xil kastaba haataba waaye shaqeydana imika saas ugu jiraaba aniga qaasi baa ladhaa qaasi qaasim halka maxaa u timi waxaan u yimid timaha iska jaro maalin faraxa ka qayb galno iyo iidka
ka hor sidee baa jecesha in lagugu jiro ya si wacan oo wanaagsan oo nadi- nadiifa ya ha iyo een, bal iga waran lacagaha iyo qiimaha ay ku kala duwan yihiin maxay idinku xiiseeyaan dhallinyarada timajarista xilliga ciidda u diyaargaroobaysa doonaya inay si weyn- sida weyn u xaragoodaan mar haddee muxuuaha dhallinyaradu waxay nagu doortaan si wanaagsan baan ugu shaqeynaa shaqaalo furfuran soo dhoweyn muxuu ahaa waan qancinaa dadka marka si wanaagsan shaqadooda ka helaan aad iyo aad marka waxa weeye dee waan soo dhoweynaynaa dhallinyarada gobolka sool imsaa ka qaadnaa qofka dhallinyarada doonaya in timaha loo jaro kale markii hore hal iyo barbahay laakiin imika waa ciid weeyaan waa laba doolar weeye ayaa u go-an imika ciidda la-aanteed waa laba doolar weeye aduu waxay noo bilaabataa sagaal iyo labaatanka een, bisha rabadaan aduu labada habeena ugu dambeeya ayaan anagu aad iyo aad u shaqaynaa mujtamaca reer soolna aad iskugu soo baxaan dhallinyarada iyo markay dhammaato shaqadan oo habeenka ciidda subaxa dambe la galo maalinnimadii meelahaad xidhaan idinka laftigiina labistaa dhallinyaradii shaqadaa soo qabanaysa ma faraxsan yihiin aad iyo aad maxay faraxsanaan waayeen maasha allah tabaaraka allah meel baan isugu imanaa waan dalxiis tagnaa qaar gobolladay qabtaan way dalxiis tagaan
cabdikariin ulul oo v o a magaalada laascanood
dhinaca kale magaalada boosaaso waxaa xilligan iyana si sare markaasi ugu kacay wax iibsiga haddaba wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa booqsaday suuqyada wax laga iibiyo warbixintan ayuuna ku eegayaa khadar cabdi cali oo ka mid a ganacsatada ah suuqa magaalada boosaaso waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee rabadaan ee ciidda waxaa jira dhallinyaro badan oo xilligan u diyaar garoobaya ciidulfidriga Ee, khadar kusoo dhowo barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a Ee, waad mahadsan tahay walaale aad iyo aad baad mahadsan tahay Ee, waan dhowahay fiowena aad bay aad baan usoo dhoweynayaa bal waxaa naga warantaa ee, waxaad tihiin ee, ganacsatada ee, muxuu ahay suuqa magaalada boosaaso Ee, bal u diyaargarowga ciidda iyo xilligan sida wax loo iibsanaya ka waran Ee, maasha allah waxa weeye si si heer saraa baan ugu diyaargalownay Ee, waxa weeye qaybaha kala duwan oo bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inaan gacan furan ay waxway kusoo dhowaadaan Een, alaabihii iyo waxa weeye alaabtii ciidda oo kuwaalitigeeda iyo tayadeedu sarrayso iyaan u diyaarinay gacmo furan baan kusoo dhoweynaynaa qiimo jaban oo raaligeliya Ee, suuqan sidaad ee, u ogtahayba waa suuq caan oo la yaqaan Ee, waxaa la yidhaha market in dowladda hoose la yidhaha ama suuqa dowladda hoose waa suuq waxa weeye aad iyo aad ee, u habboon oo bulshadu ay isla garatay Ee, waxa weeye laguna yaqaano alaab quality leh qiimo ee, jaban oo raaligeliya iyo waxa weeye dhallinyaro aad iyo aad activity loo profession wanaagsan waxa weye uleh ee, khabiir ee, khabiirro ku ah dhinaca ganacsiga oo waxa weye bulshada si macaan soo dhoweysa marka waxa weye diyaargarowgu si heer sare ah baanu ugu diyaargelinay Ee, waxa weeye meel fiican waa noo marayaa xilligan dhallinyarada dhararka noocyada aad u keenteen maxaa la oran karaa ma kuwa hadda soo baxayba mise waa kuwii hore maya waa alaabaha quality loo hadda timid wey oo cusub wixii hore waa wixii hore quwabay soomaalidu tirahdaa wax hore waa laga baxay wax hore lama qaato mar haddii ciid la joogo iyo waxa weeye yowmulfarax waxa weeye bulshada waxaan ugu talagalnay oonu u keennay waa alaab cusub oo hadda timida wey waa alaab cusub oo hadda timiday waaye waxaa jira ee, muxuu ahaye goobo kale oo carwooyinka oo kale marka idinkay carwooyinka ee, farqiga idin dhexeeya muxuu yahay Ee, annaga iyo carwooyinka kale ee magaalada ee, waxa weeye horta farqi xagga dharka ah oo noo dhexeeya ma jiro oo xagga dharka waanu ka simannahay Ee, wa- macluumaadka ugu sa- ugu qaalisan iyo macluumaadka ugu kuwaalitiga badan ee magaalada yimaada iyo qaabka aan u dirsano isku sibay wax noogu yimaadaan Ee, balse differencega noo dhexeeya keliya waxa weeye xagga presska ayaa noo dhexeeya bes qiimaha waxa weeye annagu suuqayagan ee, bulshadu ay ku taqaano oo waxa weeye caanka ku yahay waxa weeye qiimo jaban oo daalacnaasi leh oo raaligeliya weeye Ee, example anagu kama raadino shayga maalin taajirnimo wax la yidhaahdo ama inaan waxa weeye aan shayga markaan soo gadan aan dhabar saarno qiimaha aan waxa weeye ee, ka raadinaa waxa weeye qiimo aad u raqiisan oo waxa weeye bulshadana aanan dhibaynin annagana waxa weye interest noogu jiro marka qiimo jaban iyaanu xagga qiimaha preska qiimaha baanu ku kala duwanaha keliya dharka ay dhallinyaradu aad ku jecel yihiin maxaa ka mid ah dharka ay dhallinyaradu aad u jecel yihiin waxaa ka mid a ee, sida saraawiishan aad u jeedoo kale ee, jiimiska ee, ee, kuwa dhiska lagu dhuubka la dhaho ee, waxa weeye dadka ikhyaarta aba dee dhallinyarta ikhyaarta ah iyo ragga waaweyna mas-uuliyiinta dharka caadiga oo ay ugu jecel yihiin oo waafiga oo dabacsan oo habaysan labadaba waanu haynaa example qofka ee, anagu waxaan ugu talagalnay sideedaba ama ee, ajendahaygu yahay qoyska qofka ugu yar example saddex jir ilmaha oo kale ilaa odayga reerka ugu weyn oo kale intaa inta u dhaxaysa inay heli karaan macluumaadka ay u baahnaayeen hadduu dhallinyaro yahay hadduu oday yahay iyo hadduu wiil yar yahay intaba inaan waxa weeye aanu mid walba meeshiisa ku qancino oo waxa weeye farxadu nooga tago taas waa waa waa- waa waa decisionkayga weeye Ee, waxaa ka mid tahay dhallinyarada ee, xilligan ganacsiga ku leh halkan waxay iga warantaa farqiga u dhexeeya dharka haddan ciidan iyo ciiddii hore Ee, dharka waxa weeye ciidan iyo ciiddii hore u- u dhexeeya waxaa ka mid ah dee wixii ciiddii hore la qaadan jiray oo waxa weye dhalinyarta ay ku labisan jireen oo markaa jiray oo markaa socday hadda waa laga baxay bay ka dhigan tahay alaab cusub baa hadda timiday alaabtaa cusub ayaa waxa weye hadda ee, waxa weye aanu kaga duwannahay ciidii hore dhanka kalena waxaa jira dhalinyaro xilligan si aad ah iyaga timaha u jarta islamarkaana goobaha timajaraha markaa gasho waxaa arkaysaa dhalinyaro qaabab kala duwan timaha u jaranaya munaasabadda ciidul fidriga awgeed waxaan joogaa mid ka mid ah timajarayaasha magaalada boosaaso saaxiib magacaaga shey yaasiin mahad xuseen bal ka waran xilligan iyo weliba ee sida ay dhalinyaradu timaha u jartaan iyadoo iidii ay nagu soo dhowdahay wallaahi marba si marba qaab noocay u jartaan mar waa wada sintaan mar de qaab waxay u jartaan macnihii dee ay ku iidaan oo kale maxaa ka mid a marka qaababkaas waxaa jira qaabab badan ay u jartaan waxaa ka mid a qaabka ay la dhaho eh, fa- eh, diiqa qaabka diiqa yidhaahna dhacyada la xiirto waxaa ka mid a qaabka een- een farta ah waxaa ka mid a qaabka een ordiidka fii- fiiga la dhaho shimitaanka caadi hadba sidii een, ay ay jamcaan marka ayagu yuusuf maxamuud yuusuf aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi magaalada boosaaso inagu soo dirda falastiin waxaan xasuustay iida iida iida xilligan oo kale waxaa aniga weli waxaan isweydiinayaa mataqaana He, ismaaciil he.
qaababka uu sheegay He.
qaabka diiqa qaabka een, qoorxiirta qaabka een, farta qaabka fiida waxaan oo dhan waa af laysla yaqaano haye bal Marka- adiga noo macne adaa nooga dambeeya marka majarashada.
way waa loo kala dambeeyey bahashaas rag- diiqa waa fahmi karaa waxaan isleeyahay malaha waa qaybta dhinacyada maragtaaga.
xiiran oo inta kore ay timuhu badan yihiin habab badan baa jiro markaa ay dhallinyaradu u xirato haye oo ay ku jecel yihiin macnaha qoloba waxay arkaan marka qaarkood waxa saamayn ku leh waxa saamayn ku leh muuqaalada ay telefishinada ka arkaan marka waxay arkayaan nin ciyaartooy tusaale ahaanba ciyaaraha ay aadunta wadan qaarkood waxay arkaan nin ciyaartooya wuxuu la soo baxayaa nooc cusub oo timo jarasho ah marka noocii magac baa loola baxayaa american idolka amay fiirsadaan qaar badan qolo- qoloba dhinac bay fiirsataa marka qofkii wuxuu la tegayaa timajiri wuxuu leeyahay noocaa iyo noocaa igu xir marka noocyadii magacyaa loo kala bixiyey oo waxaa lagu leeyahay noocaa noocaa noocaa noocaa ee xilligan oo kale markaa dalabkii baana dee dalabkuna xilligan oo kale aad buu badayay qaabkay kuugu dambeeyo adig u xiirata anigu nooca la noocaan u xirto Ay.
hadda timajiruu si ila jeclaado baan u xirta waayo waktigaaba halkan iska yar waadi garanaya inaad dee me- dhulkiibaa aada loo xaragoodaa oo Waa runta.
talabaad dee intan caadiyan baa la isaga xirtaayo laga yaabo dhalinyarada halkan joogtaa inta badan inay si caadiya isaga xirato oo laga yaabo inaanay dee saameyn ku lahayn wax badan halkan ka jira marka ciiddiina dee waa lagu jiraa gabagabadii idaacaddana waan kusii dhownahay maxay noo xiga ismaciil waa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aynu ku horrayna ee waxaa la ciyaaray kulankii ugu dambeeyey kuwaatafaynalaha koobka yuuro ee waddanka faransiiska ka soconaya dalka faransiiska ayaa ku biiray dalalka wales portugal iyo germany oo iyagu markaa hore ugu soo gudbay samafaynalaha waxaana waddanka faransiiska ciyaar ka dhacday dalkaasi ay shan gool iyo laba kaga adkaadeen xulka dalka iceland oo iyagu hore uga soo adkaaday xulka dalkaasi ingiriiska mana soo gudbay kuwaatafaynalaha shanta gool waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada griezman payet paul bagba iyo oliver giroud oo laba gool halkaa ka dheliyey waxaana kooxuhu ay isku aadeen xulka faransiiska oo la ciyaari doono xulka dalka jarmalka ciddii soo baxdana waxay u gudbi doontaa faynalaha iyadoo portugal iyo welsna ay dheeli doonaan waxaana isaga hor imaan doonaan kulankaasi oo si weyn loo wada sugaya labada ciyaaryahan ee isku naadiga ah ee cristian ronaldo iyo gareth bale kooxdii soo gudubtana waxay la ciyaari doontaa faransiiska ama jarmalka oo faynalahana la dheeli doono tobanka bishan aynu ku guda jirno dhegeystayaal wararka kale ee goosgooska haddii aan idin dulmarnana naadiga kubadda cagta leicester city ayaa la soo saxiixatay ciryaankii hore ee khadka dhexe ee naadiga kubadda cagta fc monaco nambelis mindi oo hadda ka soo hayaamaya waddanka faransiiska islamar ahaantaasina qandaraas cusub la saxiixday naadiga leicester city ee horyaalka dalka ingiriiska ku guuleystay sanadkeenu kasoo gudnay afar labaatan jirkan ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ku biiritaanka naadiga kubadda cagta leicester city waxay hore naadigaas leicester city ula soo wareegtay golwada ron robert ziller oo waddanka jarmalka u dhashay iyo ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara louis hernandes naadiga chelsea waxay dhammaystirtay saxiixa weeraryahanka waddanka belgiumka u dhashay michi bashwai jirkan ayaa wuxuu noqonayaa saxiixii ugu horreeyey ee antony coint ee naadiga kubadda cagta stanford bridge ka ciyaarta chelsea uu sameeyo waxaana heshiiskiisa la sheegay inuu gaarayo ilaa iyo afartan milyan oo lacagta euro ah shan sano oo qandaraas ayuu naadiga kubadda cagta chelsea la saxiixday naadiga kubadda cagta barcelona ayaa soo gabagabaysay saxiixa ciyaartooy da'yar oo lixtoban jira oo la yidhahdo franco bertucci kaasoo ka soo hayaamaya naadiga studiantes ee wadanka argentina waxa uu bartuuji kusoo biiri doonaa naadiga balgurana deeda agos kadib marka naadiga kubadda cagta barcelona ay dib ugu soo laabtaan fasaxyada iyo ciyaaraha hadda ay ku kala maqan yihiin goladaa naadiga kubadda cagta arsenal iskale ee washington sydney ayaa la sheeganayaa inuu ku dhow yahay inuu ku laabto qaab ama ahaan isagoo ugu ciyaari doona naadiga kubadda cagta ee es roma ee dalka talyaaniga b s g na waxay wada hadallo kula jirtaa naadiga kubadda cagta real madrid oo ku haddan sidii saxiixa ciyaaryahan khamis rodriguez ay ula soo wareegi lahayd wargeyska sky sports italy ayaa waxa uu daabacay in chelsea ay isku diyaarinayso sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahan pele oo weerarka uga ciyaaro xulka dalka talyaaniga kana mid ahaa ciyaaryahanadii xulka dalka talyaaniga ay sanadkan ku duulaysay waxa uu ka mid noqon doonaa weeraryahanada naadiga chelsea ee sanadkan soo socota ku duuli doonto iyadoo soddon jirkan hore ugu soo ciyaray naadiga southampton la rajaynayo in uu ka mid noqdo ciyaaryahanada ka hoos ciyaari doona mar kale antony coint naadiga everton ayaa waxa ay xiise gaara u haysaa ciyaaryahan juan mata oo manchester united uu ciyaaro juan mata everton waxa ay xiisanaysaa sidii ay ciyaaryahan kaasi ula soo wareegi lahayd iyadoo la diyaarah labaatan milyan oo lacagta waddanka ingiriiska laga isticmaalo waxaana la sheegayaa in ciyaaryahankaas waddanka spain u dhashay uu ka tagayo naadiga kubadda cagta ee old travel ka ciyaarta kadib markii loo sheegay inuusan ka mid ahayn qorshayaasha macalin hoose mrinho oo naadiga manchester united dhowaantan la wareegay dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaa inuu joogto
jamaal axmed ciismaan aad buu u mahadsan yahay oo wararka ugu dambeeya ee dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayey halkaad dhegeystayaal nagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a maanta waa afarta julaay falastiin maxay halkan uga dhigan tahay afarta juulaay waa markii dalkan uu xornimadiisa qaatay uu ka qaatay gumaystihii ingiriiska haye britain buu ka qaatay xornimada mareykan britain buu ka qaatay maraykanku haye marka en, waa maalin si weyn en, loo dabaaldego en, waa maalin maadaama hadda ay jiraan xasarado xagga ammaanka ah ammaanka dalkana aada loo adkeeyey saakay dabcan inteena badan waxaan ka nimaanaa gobolka washington ku dhow ee layirahdo virginia d c saasa xafiiska ku yaallo shaqada lagu yimaadaa inta badan wadooyinka soo gala agaaraha xafiiska waxaa moodaa inay xirnaayeen oo booliis badan iyo lagu arkaya marka bidixu leexa midig raac bidix raac midig bidixna meel walba boolisku maaragta inay soo xireen gaar ahaan meesha la yirahdo washington monument oo la isugu yimaado oo munaasabadaha iyo xafladaha ugu waaweyn ay ka dhacayaan fanaaniin badanaa imaan doontaa dadku bannaankay fariisan doonaan waxaa la ridi doonaa bulaleyrka ama firework waxaa loo yaqaano oo midabo kala duwan midabada calanka leh marka waa munaasabad ay dadku si weyn u xusaan weliba dadkuna dee waxay ku labisnaayeen baan filayaa calankii maraykan calankii maraykanka finaanadada calanka maraykanka calankii yaa la wataa dharkii koobihii okiyaalihii xataa la gashanayo qaarkood calanka uu yahay marka waxyaabo yaryaroo kaleo ilmahoo kale loo sameynayo ku ciyaaraanoo calanka marka waa munaasabad si weyn loo xusi doono gaar ahaan agagaarkan washington d c oo meelo badan oo taariikhi ah ay dadku isugu iman doonaan marka ciyaaraha muusiga intaasna waa socon doonaan marka maanta kale waa fasax baan filayaa waa fasax waa fasax guud ahaan dalkan aysan dadku soo shaqo tegin marka dad badan baa ka faaidaysta fasaxan laftigiisa shalayna fasax bay ahayd oo axadda lama shaqeeyo sabtid baa ka horeysay ogow laakiin ismaaciilow dad annagu aan ka mid nahay waxaa la yidhaahdaa shaqaalaha degdega ah waxaa ka mid ah ammaanka waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyagu kuma jiraan fasaxyadaasi xafiisyada dowladda ayaa si rasmiya u xiran marka laga reebo shaqaalaha degdega ah ama marxaladaha degdega ah ku shaqeeya marka dadna waa shaqo tegayaan dadna waa hawshay sii wadayaan dadna waa nasanayaanoo waa kuwa loo shaqeynayo guryaha inta fariista ama internetka kaa dhegeysanaya ama tviyada guryahooda ka daawanaya marka adiga waxaa tahay dadkii lagu nasanayay kuma jirtid aad baad mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo wararka ugu dambeeyey ee dhinaca xuska maanta afarta julaay oo maraykanka maalintii xorriyadda qaatay ah aad wararkii ugu dambeeyey nala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o haatanna dhinacii heesaha ayaan u gudbaynaa qasiido nebi amaana
حبيب الله خير خلق الله يا دخر العزة السلام عليك السلام عليك هياك بحم بحيدك بركة لها هياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو هذا بقد تلحينه بشير ما وراء ولا سلالي جاية بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العصاة السلام عليك السلام عليك inaanu boqolo bartiyayiilku ku jiray bulshadka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alxusati assalaam calayka assalaam calayka boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dubra alcusaati assalaam calayka assalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar busan tudul guday inaan isku bifaoon galka shabacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka daydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati assalaam calayk codkaasina wuxuu gabagabayay idaacadayadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farshir iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ee la socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
baraaruga markuu lahaa mukhtaar busan tudul guday inaan isku bifaoon galka shabacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka daydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka